waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyey raashiinka suuqyada magaalada beledweyn taasoo ay sababtay raashiinkii la keeni jiray magaalada oo yaraaday burka haafkiisa ayaa la iibiyaa qiimo dhan saddex iyo toban doolar halka markii hore la iibin jiray koo iyo toban doolar sokorta ayaa la iibiyaa qiimo dhan sideed iyo toban doolar halka markii hore la iibin jiray lix iyo toban doolar qaar ka mid a ganacsatada raashiinka iibiye ayaa raadiyo beerula uga waramay qiimaha la iibiyey raashiinka iyo waxyaabaha sababay baryahan waxaa jiro xagga raashinka saxiir barara ka jiro sida hadda baabuurtii isbaarooyinkii oo batay oo magaaladii wax soo galaysa jirin oo wixii baqarada keydka wixii ku jirayna oo hore u yaryaraadeen marka baqarada keydka iska dhaafa kuwa kuwii hore kuwa keydka xataa waa faaro kuwii oo banaankaaba iskala heray marka waxaa dhibaatadaas keenaan waxaa waaye in isbaarooyinkii oo batay oo magaalada banaankeeda wada isbaara ah oo baabuurka markuu soo gaaro guriceel wixii ka dambeeyaba oo iska noqonayo shan beri lix beri todoba beri isbaara taagnaana haddeertaan wax lasoo fasaxayo malaba magaaladii dhimaad waxay noqotay waa iska jiqay noqotay marka sidaas darteed sokortii sixir barra ku darsoomay sheegii maasha loorka sokorta awalka gedayna toban iyo todoba dhibic saddex todoban toban todoba dhibic afar haddeertaa loorka wuxuu haafka wuxuu sii maraya toban iyo sideed doolar waxa dhibkaas keenayna waxaa waaye maadaama magaaladii isbaarooyinkii wixii raashinkii uu magaalada ku yar tahay oo baabuurtii bannaanka taagtaagan yihiin oo si sahlayn magaalada kusoo gelaynin oo kaydadkii ay faaruq noqdeen haddii laga weydiiyo sarakacaa ka jiro culaysaa ka jiro waagii hore haafka bariis waxuu ahaa jiray toban iyo saddex toban iyo saddex bar waxaa jiray haddana afar iyo toban iyo bar marahayaa dhowrkii labaatan iyo sagaal sokortoo kale waagi hore waxay hajirta toban iyo lix toban iyo lix iyo bar haddana toban sideed iyo bar iyo toban iyo sideed ilaa toddoba iyo toban iyo bar uu hooseeyo qiimaheeda burka sidoo kale waxa uu hajiray labiyo toban toban iyo kow iyo bar haddana wuxuu mari haayaa lacag dhan saddex iyo toban ilaa labiyo toban meesha ku hooseydo si u kala ron yahay base qiimihiis dhibkaasna waxa keenay wadalaan waa jirtaa dhulkii isbaaraa kusoo badatay kiisu waa adkaayey raashiinka la keeno suuqyada magaalada beledweyn ayaa laga keenaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kuwaas oo la soo kulmay isbaarooyin yaalla hareeraha waddada laamiga ah